Haweenka Soomaaliyeed soddonkii sane ee uu dalku burbursanaa waxay ahaayeen kuwo door muhiim ah ka qaatay samatabbixinta bulshada Soomaaliyeed ee uu burburku saameeyay, waxayna inta badan la yimaadeen hal-abuur iyo fikirro ganacsi kuwaasoo wax weyn ka beddelay nolosha qoysaskooda. Dumarka Soomaaliyeed ayaa xilligan kaalin muhiim ah kaga jira horumarinta iyo sidoo kale ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka, waxayna hormuud ka yihiin sare u qaadidda nolosha boqolaal qof. Haddaba, warbixintan waxaan ku eegaynaa kaalin noocee ah ayay haweenka Soomaaliyeed ku dhex leeyihiin bulshada dhexdeeda. Waxaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Walaal magacayga waa Arfi Cabdi Dhaqane Iftiin. Kaalinta ugu muhiimsan een ku leenahay bulshada degmada Doobley waa door muhiim ah. Haweenka waa laf-dhabarta bulshada. Marka ugu horeyso hadday noqoto waxa guriga maamulayo waa haweenka, waxa magaalada ka shaqeynaya ee wixii caruurtooda ay ku ay ku quudin lahaayeen u soo shaqeynayo waa haweenka. Waxaa loo baraarujin karaa sida hadda gabdhaha walaalaheen ah ee u dhashay degmada Doobley ee degan ee keenay MCH ka nabadeynta gabdhaha qoonda weyn ayay ka qaadanayaan maamulka inay loo ogolaado gabdhaha horta maamulka inay ka mid no- ka mid noqdaan. Gabdhaha waa laf-dhabarka bulshada, waa waxa waa hooyo way dhashay. Ninka hadda madaxweynaha Jubbaland ka ah hooyaa dhashay, madaxweynaha Soomaaliya hooyaa dhashay. Nin wal nin walbana een isku day ayuu sameeyay, wuu soo tartamay, wuu ku guuleystay. Hooyaa ka dambeysay, hooyaa soo barbaarisay, hooyaa wax soo bashay- soo bartay. Ragga subaxii wuu baxaa, wuu wuu soo shaqeeyaa, een gurigiisa kusoo noqdaa. Ilmaha caruurta ee waxbarashada ku maqan wuxuu sameynayay iyo wuxuu soo bartay ma weydiiyo.
aniga magacaygu waa abshir axmed waxaan ognahay haddee bulshada waxaa weeye aanan dumar ku jirin maba jirtaba sababtoo de ilaahay mar walbaanba wuxuu dunidan keenay labalabo marka waxaa weeye magacyada soomaaliga ama af soomaaliga markii dib loo raacana ee waxaa weeye gabadh markii la dhaho kalabar wey alyacni af sooma yani waxaa weeye dunida kalabarh haaf waa alyacni haweenka intaa iyaa dhisahaya haafka kalena raggaa buuxinaya marka waxaa weeyaan bulshada iyo kaalinta ay ku leeyihiin wax la soo koobi kara ma aha ee carab idin aadanna wax lagu soo koobi kara ama uu ka hadli karo ma aha intuu ilaahay uu qur-aanka ku sheegay iyo suu ugu ammaanayna hade waa waad la socotaan culimada ka hadli marka kaalin weyn oo laxaal leh aad iyo aad ee, door xoog leh ayay ka qaataan labadaba Ee, nabadaynta kaalin weyn ayay ka leeyihiin Ee, waxaaba tusaale kuugu filan dee soomaaliya hadda maanta markii la joogo ee, xilligii ay burburkii iyo dhibaatooyinku ay dhaceen wixii u guntaday u istaagay inay dowladdii soomaaliya soo noqoto dadka soomaaliyeed ay soo laabtaan nabadi dhacdo meel walba barooranayay ordayay dahabkooda gadayay ee, al- yacni ee, ayuutooyinkooda u gelay hagbadaha saa u dhalwinayay waxay ahaayeen uun gabdhaha soomaaliyeed bay ahaayeen Haweenka Soomaaliyeed ayaa ahaa kuwo kaalin mug leh ka qaadanayay dib u dhiska dalka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale.